bismi illaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasul lah sal allahu alay wasalam guddoomiye guddoonka golaha guurtida mudanayaasha golaha guurtida iyo martijarabta le ee ka soo qeygosho waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan doonaynaa maanta halkan sida dastuurku dhigaayo nooguna yeedheen inaynu halkan ka warbixinno waxqabadka iyo wixii u qabsoomay wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaraddaas oo loo igmaday u qaranku u igmaday inay ka shaqayso daryeelka xanaanada xoolaha iyo xoolaha guud ahaanba wasaaradda xanaanada xooluhu shaqadeeda ugu weyn ee ugu muhiimsan waxa weeye inay ka shaqayso caafimaadka xoolaha daryeelka xoolaha kobcinta xoolaha iyo suuqgeynta xoolaha iyo wixii kale ee la halmaana ee khuseeya in xoolaheennu ay noqdaan xoolo caafimaad qaba oo suuqa caalamkana baratanka ka qayb qaata ama inaga soo galo dhaqaale mid qoys iyo mid qaran iyo mid dadka ay ka noolaa ku noolaadaanba inooga soo inooga soo ay naga soo galaan hawlaheenna joogtadaana aan ku qabsanno guddoomiye guddoomiye ku-xigeen iyo golaha sharafta leh somalilan sidaa og tihiin lafdhabarta dhaqaalaheennu wuxuu ku xidhan yahay xoolaha nool shaqaalaha somalilan ka shaqeeya boqol iyo toddobaatan waxay ka shaqeeyaan xoolaha nool ama ha noqdo mid raaca mid dheebsada mid gaadiidkiisa soo qaado mid xaraasa mid iibiya mid dilaala mid ka shaqeeya mid hilibka ka shaqeeya mid xoolaha ka shaqeeya mid si kale u manaafacaasada iyo mid si dadbanba u soo gasho waxa weya boqolkiiba toddobaatan ugu yaraan si dadban iyo si toosaba waxaynu ku nool nahay xoolaha dhaqaalaheennu wuxuu ku xidhan yahay boqolkiiba lixdan dhaqaalaheennu wuxuu ku xidhan yahay xoolaha nool inta kale waxaa laga yaaba inay inaga soo gasho lacagta kale ee xawaalaha laynoogu soo diro ee dadkeenna dabadda inoogu soo diraan boqol iyo shan iyo siddeetan lacagta adag ayna soo gasha ee waxaynu dhoofna inaga soo gashaa waxay ka yimaadaan xoolaha nool miisaankaasi xoolaha nool ku leeyahay dalka sidaasay wasaaraduna u tahay wasaarad muhiimad qarankan ugu fadhida waayo waxbarasho hadday noqoto caafimaad biyo daryeel kale inta badan waxay naga soo galaan xoolaha nool mudanayaal waxaynu dhoofinay dhoofiska xooluhu wuxuu ugu badnaa saddexdii sannadood ee ugu dambeeyey oo marka la eego sanadkii labadii kun iyo tobankii intaan xukuumaddan madaxweyne axmed maxamed maxamuud fiilaani madaxda ka noqon xoolahaa dhoofay gaar ahaan arigu wuxuu ahaa in ku siman hal iyo badh milyan oo neef sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii waxaa inaga dhoofay xoolo ari lagu qiyaasay laba milyan iyo lix boqol oo kun oo neef oo ari ah boqol iyo shan iyo soddon kun oo lo ah iyo laba iyo sagaashan kun oo geela yaa inaga dhoofay koob iyo tobankii marka loo qiyaaso hal milyan iyo badh dhoofay labadii kun iyo tobankii sanad walba waa sii kordhaya xoolaha e p c labadii kun iyo labaiyo tobankii waxaa dhoofay saddex milyan iyo boqol iyo laba boqol oo kun ku dhow oo ari ah lo boqol iyo siddeed iyo toddobaatan kun iyo geel boqol iyo lix kun oo neef oo geela labadii kun iyo saddexiyo tobankii waxaa inaga dhoofay laba milyan iyo siddeed boqol oo kun oo neef boqol iyo sagaah boqol iyo siddeetan iyo sagaal kun oo lo ah iyo shan iyo toddobaatan ge kun oo geela sanadkii labaiyo tobankii baa ugu badnaa sanadkii saddexiyo tobanka korarka xoolaha iidkiisu muu kordhin sababta ugu weynna waxa weeyaan wuu istaagay waayo boqolkiiba labaatan baa xajkii dhawayto hoos loo dhigay dadkii taas waxay dhacday in xoolihii aanu korarkii aanu sidii kore u noqon boqolkii labaatan xajka oo la samaynaya xoolaheen waxay ku xidhan yihiin waktiga carafada markaa boqol iyo labaatan baa xajkii hoos loo dhigay intaas waxay keentay waxoogaa in aanu korarkaynu filayna aanu sanadkii ugu dhow labadii kun iyo saddexiyo tobankii aanu dhicin sababaha xoolaheennaas u kordhayaan iibkeedu alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waa qaniimad ilaahay marka hore inugu mannaysta oo ina siiyey waa arsaaqad ilaahay inoogu talagalay haddana waxay iyadana ku xidhan tahay daryeelkeenna ama ha noqoto qaabka shahaadadsiinta qaabka kormeerka xoolaha qaabka dawaynta xoolaha qaabka shaqaalaha xirfadlayaasha oo soo batay oo la kordhay oo la shaqaalaysiiyey waxyaalahaas waxay ka qayb qaateen marka laga tago qaniimada haddee ilaahayna sida ilahay inoo barakaynaayo waxay ka qayb qaadatay korarka xoolahayna dhoofa ee sanad walba sanad ka dambeeya ka sii bata mudanayaal marka intaa dhoofkii xoolaha ka yidhaahdo wasaaradda qaabdhismeedkeeda miisaaniyaddeeda marka la eego waxaan ugu nimi miisaaniyad aad u yar oo ka yar laba boqoloo kun oo dollar ka yar yaan ugu nimi sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii miisaaniyadda wasaaradda xanaanada xooluhu waxay saddex boqoloo kun oo dollar sanadkii labadii kun iyo laba iyo tobankiina waxaa noqday boqoloo kun oo dollar buu noqday sanadkii saddex boqol laba boqol iyo saddex tobankana wuxuu noqday hal milyan iyo one point two milyan buu noqday dollar sanadkanna wuxuu noqday hal milyan iyo saddex boqol one point three milyan dollar buu noqday inkastoo marka guud ahaan la eego wasaaradda xanaanada xooluhu duruufaha ciido amniga aynu siino xooga siino haddana marka loo eego miisaaniyadii labadii kun iyo tobankii ilaa labaiyo toban labadii kun iyo afar iyo tobankii mar walba wuu sii korraay inkastoo haddana ay baahida a u baahan yahay xooluhu daryeelkeedu ay intan cima ku qoran ay ka sii badan tahay haddana duruufaheenna miisaaniyadeed oo kooban iyo inakoo miisaaniyaddeenna inta badan aynu ku jahayno amniga yaa waxaa dhacday inaynaan helin wixii ay xooluhu u baahnaayen tan laakiin marka loo eego sanadihii ugu dambeeyey sanad walba gaar ahaan wasaaradda wax soo saarka sida beeraha xoolaha iyo kalluunka siyaasadda dawladda ay ka mid tahay inay xoog si gaara ay u saaraan saddexdaa meelood oo jaahooda lagu wareejiyo muddadaa waxaan ugu nimi wasaaradda xanaanada xoolaha shaqaalo dhan laba boqol boqol iyo ilaa afartan shaqaalaan ugu nimi tobankii iyo koob iyo toban koob iyo tobankii iyo labaiyo tobankii iyo saddex iyo tobankii maanta shaqaalaha wasaaradda xanaanada xooluhu waxa weyan waa laba boqol iyo saddex iyo konton weeye muddadaa saddexda sannadooda shaqaalihii ilaa saddex iyo labaatanka sannadood wasaaradda xanaanada joogay way labalaabmeen mushaharkooduna way labalaabmadeen tiradooduna way labalaabmeen tayadooduna way shan goor laabmeen waxaanu qaadanay muddadaa waxaanu qaadanay shaqaalo lagu qiyaaso boqol iyo toddoba shaqaala aanu qaadanay boqol iyo toddobadaa shaqaalaha ee aanu qaadanay sagaashan ka mida waxay istaan ama digrii bay istaan ama diblooma istaan oo ka soo qalinjabiyey dugsiyada sare ee sheekh ee xanaanada xoolaha jaamacadda burco dugsiyada etoobiya suudaan iyo meelaha kale sanad walba sanadkanna waxaanu qaadanaynaa sidaasoo kale shaqaale kale oo shan iyo soddona oo iyaguna shaqaalaha xanaanada xoolaha ama sita dibloome sita ama digrii sita si aynu u kordhino awoodda xirfadlayaasha ama farsamayaqaasha xanaanada xoolaha hadday noqon lahayd xagga kobcinta xoolaha ama hadday noqon lahayd xagga daaweynta xoolaha muhiimadda ugu sarraysa ee ka wasaarad ahaan iyo anoo ka wasiir ahaan hogaaminaya wasaaradda aan saaray waxa weeye inaan marka ugu horraysa aan badinno xoogga shaqaalaha xanaanada xoolaha ama ha noqoteen dhakhaatiirta ha noqoteen haddaynu halkaa xoogga saarno marka waxaynu helina awood inu xoolahayna kobiciisuna au kordho caafimaadkiisuna au kordho mudanayaal wasaaradda xanaanada xooluhu iyadoo ka duulaysa arrinkaa iyo lafdhabarta dhaqaale ay xooluhu leeyihiin wax soo saarka xoolaha ama hirba ha noqdo ama caana ha noqdo iyaguna waxay noo noqotay inaanu saarno igmaam dheeraada saarno golayaasha wakiilada iyo guurtoodu waxay ansixiyeen sharciga hilibka waayo maalintii saddexda wakti aan waxuna wakti ka mida waxaa ku jira cuntadeenna hilib baa ku jira hilibku markaa wuxuu noqday cunto daruuriya oo aynaan ka maarmayn oo nafaqahaana aynaan uga maarmayn quudahaana aynaan uga maarmayn waxaynu haysano qaniimad ilahayna siinay tahay marka waxay waajib noqotay bacdamaa uu hilibku noqday cunto saamaysa qofka bini'aadamka in si gaara loo daryeelo cadka ilaalintiisa caafimaadkiisa ilaa marka la gowracaayo ilaa marka qofka afkiisa la gelaayo marka waxaynu halkan ku kal hore aynu ku ansixinnay sharci hilibka oo xaqiijinaya inaynu cunno hilib tayale oo caafimaad qaba waxaa kaloo aynu ansixinnay oo la ansixiyey xeerka hilibka xeerka daryeelka xoolaha in la daryeelo xoolaha oo si aynu xoolaha aynu dee sheegayno ihtimaamku leeyihiin ay inoo noqdaan xoolo wanaagsan oo la daryeelo ilaa marku dhasho ilaa markaynu ama manaafacasanayno cad ahaan iyo caan ahaan u manaafacasanayno ama aynu dhoofinayno inaynu daryeelkiisa ka shaqayno taasuna waxay noqotay waajib marka waxaynu asixinay xeerka la yidhaha daryeelka xoolaha imikana waxaa ku jira xeerka caanaha anoo idinsoo xagga daba idinka sheegi doona wixii mashaariic noo qarsoomi doona mustaqbalka waxaanu imikana golaha wasiirada aan geynay xeerka caanaha oo insha allahu tacaala laga yaabo inuu bilaha soo socdo golahan oo guurtida aw soo maro sidii loo ansixiyo waxaanu samaynay muddada kawaano casri aanu samaynay sida kawaanka bowlama iyo kawaanka ay nagala qayb qaatay hay dafa kawaan casriya oo laga sameeye burco oo maalin dhaweyta u madaxweyne ku-xeenku soo faray waxay ka mid ahayd mashaariicda muhiimka aynu qabanay waxaanu doonaa inaynu marka dambana warshadihii hilibka aynu samayno ama mid qaar barafid ah se laakiin iminka kawaankii hilibka ahay oo casriya oo runtii kawaanada ugu caasirsan somalilan iyo hoon af africaba yaa burca laga sameeyey oo maalin dhaweyta u madaxweyne ku-xeenku furay waxaanu samaynay sayladda xoolaha muddadaas ugu dambaysay sayladda xoolaha ee hargeysa dhismayaal hadhan iyo raamam lagu sameeyey meelo fara badan oo dhammaan gobollada dalka waxaanu ka samaynay meelaha xooluhu dal yeela sida hadhadhka raamamka biyaha yaanu ka samaynay sayladaha sida boorama wajaale gabiley laascaanood ceerigaabo hargeysa burco berbere inta waxaanu ka samaynay hadhadh ay xooluhu kaadsadaan raamam laga raro meelo kaalmo biyaa lagu siiyo iyo klinis lagu daaweeyo intaasba waxa intii aanu ka qabannay sayladaha xoolaha waxaa kaloo iyagana aanu samaynay sayladda hilibka ee boorama oo suuqa boorama yaanu samaynay waxaa noo suuro gashay inaanu qaadno olole daaweyn iyo tallaal labadii sano xoolaa lagu qiyaasay toban milyan oo neef oo u dhiganta boqolkiiba toddobaatan xoolaheenna somalilan jooga inaanu daweynaan tallaallay doraatana aanu dirnay tiimam aanu dirno imay ku maqan dhammaan somalilan ku wada maqan oo aanu dirno xoola lagu qiyaasay ilaa afar milyan oo neef lasoo daweynayo lana soo tallaalayo oo imay ku maqan gobollada dalka labaatan kooxood baa baxay oo ku jira hawshii saddexdii cishoy ugu dambeeyeyna hawshoodii cudurradaas aanu ka tallaalayno ama aanu ka daweynayno waxa weye cudurrada runtii oo uu yahay inaanu saarno ihtimaamka ugu mudan cudurrada u halista xoolaha ama ha noqoto xagga ganacsiga ha noqoto oo wax yeelaaya ganacsigeenna ama ha noqoto wax yeelaaya kobaca xoolaha ama ha noqoto cudurrada waxyeela inay dadka u gudbaan saddexdaasaa taargetkay ugu waaweyn tahay inaanu cudurrada caynkaasa daweyno oo ka tallaalo xoolaha ee saamayntaa dad iyo cuntaba ku samaynaya dadweynaha somalilan iyo shacabka reer somalilan waxaanu diyaarinay sagaal kooxood oo gurmada oo stanbey ah oo gaadiidkoodii wata oo qalabkoodii wata oo tallaagadahoodii saaran yihiin oo dawadii haysta oo shaqaalena aanu ku samaynay oo halkii hargeysa looga gurman lahaa goobaha somaliland oo dhan jooga qaabkii sistamkoodii telefoonadoo dhan wuxu leeyihiin ciddii u baahda ama degmadii u baahdaa markay u baahdaanba odhanayaan xoolaha halkaa ku xamsana soo gaad taasoo waxyaalaha dhakhtarka xanaanada xooluhu kaga duwan dhakhtarka caafimaadka ah anoo markii hore brofession ahaa dhakhtar dad ahaa dhakhtarka dadka waa loo yimaadaa se laakiin dhakhtarka xooluhu wuxuu u yimaadaa cusbitaalka dhakhtarka xooluhu waxa weeye waa cayda waa bannaanada waa hawdka marka waa in loogu tagaa marka waxaa muhiima cusbitaalkoodu waxa waa inu noqdaa mobile mid guura oo meeshii looga bahdaba tago marka waxaan annaga iyo hay-adaha nala iyo dawladduba isla kaashadeen haddaynu doonno xoolaha inu waxqabno inaynu haysano mobile team intii mobile teamkeenu ama kooxaha wareega ay badan yihiinba intaynu gaari karno xoolaha ama daryeelkooda gaari karno ama talafisiintooda aynu gaari karno sagaalkaa kooxoodna waa heegan oo somalilan daafaheeda ayay maanta joogaan badhna waxa weeyaan baabuurtaa badhna dawladdaa u iibisay badhna hay-adaa naga caawiye oo gacan naga siiyey qaarna way noo soo socdaan insha allahu tacaala oo iminka ceelaf weyn oo kale mid iminka noogu soo soo socda oo hay-adda la ifad keento qolujeed mid baa noo jooga wajaale wuu noo joogaan ood weyne way noo joogaan ceerigaabo wuu noo joogaa laascaano tiim baa noo jooga tiimankaas mobilekii waxa wey waa stanbay waxa saaran shaqaalaha aanu qorannay ee ka soo baxay weliba dhallinyaro oo firfircoon oo iminka soo qalanjabiyey jaamacadaheenna iyo ka soo qaybgashay jaamacadaha geedka ka soo qalanjabiyey yaa saaran oo meelkii markii loo baahdaba ka hawlgala mudanayaal waxaa noo suurtagaasi waxaa jira maxshar baa jira laba maxshar baa jira maxsharkaas wuxuu qaadan jiray toddoba dollar iyo bar buu ka qaadan jiray wakti dheer baynu u qaatay sidaanu u dhimaynin lacagtiisii maanta lacagta u qaataa waxa weyaan afar dollar buu qaataa hal dollarka iyo badhna dawladda loogu shubaa khasnada wax gaara oo baydhaa ma jirto nidaam baa jira wax wax allaale wixii ee, markii hore toddoba doolar iyo badh buu maxjaja aljaabiri qaadan jiray wakadalik ka kale indha deerna toddobadaa doolar iyo badh baa markii da- la dhisay aw qaatay wasaaradda xanaanada xooluhu iyadoo la kaashanaysa dawladda iyo madaxweynaha waxay noo suurto gashay inaan dhulino kharashka ay qa- qaataan oo soo gaadhsiinay ilaa shan doolar iyo badh doolar iyo badhna lagu shubay aan markii hore ku dhixi jirin khasnada dawladda lagu shubay afarta doolarna ay noqday service halkii markii hore dool markii hore ahaa toddoba doolar iyo badh ay qaadan jireen maxjirku qaadan jireen taasuna waxay k- k- ee, kobcisay oo geesna dawladdiiba waxay uga tarto khasnadii dawladda lacagtii ku dhacday geeska labaadna waxay dhintay kharashkii ku baxayay xo- neefka xoolaha ay dhintay ilaa lacag ku dhow dhow ilaa laba doolar iyo bar ay ka een, ay hoos ugu dhacday waxaanu dhisnay wasaaradda xanaanada xoolaha oo markii hore ahayd meel runtii waktigii ingiriiskii oo ahayd la odhan jiray ee, d n ee, wasaaraddii waktigii ingiriiska ahayd la dhisay waxaa imika socda oo wax yar ka atinto insha allahu tacala laga yaab labada bilood ee soo socda inaan dhammayno xaruntii wasaaradda xanaanada xoolaha waxaanu samaynay annagoo la kaashanayna hay-adda faw mashruuc la yidhaahdo lafaha iyo oo lagu sameeyo subagoo laga dhigaayo saabuun loo bedelaayo iyadoo laga samaynayo wax lafahan oo laga samaynayo qalabka wax lagu qurxiyo oo halkii lafuhu berigii hore ay dhib inugu haysan jireen ama qashin inugu hay- hayn jireen imika laf baa lalaayaho laftii laga samaynayo alaabta juulariga oo wax lagu qurxiyo laga samaynaayo oo berigii hore meelaha lafaha lagu wariyo lafoole iyo laflaya baa la odhan jiray oo waxay naga nooga baahnaa inaanu kharash gelino si aynu isaga qaadno gudaafad ahaan isaga qaadno maanta lafihii baahi badan baynu qabnaa waxaa laga sameeya qalab fara badan oo wax lagu qurxiyo oo wax lagu isticmaalo oo mashruucaasuna maanta si fiican buu uga hirgelay somalilan gaar ahaan hargeysa waxaanu insha allahu rajaynaynaa inaanu gobollada kalena ku fidinno waxaanu samaynay oo intii samaynay xarumihii wasaaradda xanaanada xoolaha gaar ahaan gobollada bariga ee sanaag iyo sool iyo togdheer waxaanu gobolka togdheer sool oodweyne wajaale sanaag cawdal u iibinay lix gaadiida oo ay dawladdu iibisay oo aan hore usoo sheegay si ay mobile teamkaa uga uga shaqeeyaan waxaa kaloo aanu ka helay dawla- wasa- ifad afar baabuur oo markii annagu aanu lix baabuur iibinay iyaguna waxay noo keeneen afar baabuur oo mobile teams waxaanu dib u xoolayn ku samaynay oo tijaabaha tuulooyin yaryar oo dadku barakacin sida tuulooyinka la yidhaahdo ee, gumburaha qool caday ilinka dhexe daarasalaam ilaa tira xooloo ilaa laba kun oo neef oo ari yaan ku samayno aan xoolanno si aanu dadka tijaabaha si aanu dadka aanu ugu soo aanu u barno ina dhaqaalahooda aanu u kobcino tuulooyinkaasaanu ku bilownay insha allahu tacala waxaan doonayna in tuulooyin kalena gaadhsiino annagoo la kaashanayna dawladda iyo hay-aduba wada kaashanayaan waxaanu same- waxaan kaloo aan dhisnay aanu samaynay dhismooyinka oo imikana qorshaha noogu jira xarumooyinka degmooyinka sida daarasalaam sallaxley dhoqoshay sabawanaag balligubadle wajaale cadaadley faraweyne iyo duruqsi tuulooyinkaasna waxaanu samaynay xarumihii wasaaradda xanaanada xoolaha ardayda dugsiga sare ee sheekh oo ah xarun runtii aad u muhiima oo xudun oo ah xanaanada xoolaha oo meelaha seegsana lagu baaro isla markaana soo saarto kaadidka xanaanada xoolaha soo saarta oo runtii annakuna tixgelin weynkiina marka horena gobolka waa ah regional school ah oo igad ay maamusho se laakiin bacdamaa inaku ay nagu yaallo boqolkiiba siddeetan een, dhakhaatiirta ka soo baxa yihiin dhakhaatiirta reer somaliland sanad kasta waxaanu dirnaa een, waxaanu dirnay toban dhakhtar oo aan u dirnay mcrary university oo imika master soo samaynaya oo se warbixinta ay mcrary universityna soo siirtay ah tobanka arday ee ugu wanaagsan jaamacadda mcreryba oo insha allahu tacala si dhaqsaa usoo qalajibinayo iyagoo iyaguna aqoon iyo inuu korin doono xoolaa inuu korin doono insha allahu tacala waxaanu waxaanu bilownay dhismaha holding groundka aroori oo ay dawladdu bixisay ay ugu deeqday saddex boqol oo kun oo dollar oo imika socda waa seerayaashii aroori ah taasu markaanu samaynay waxay dhacday in caalamkuna iyaguna ay gacan siiyaan xagga dama waxqabadka sanadkan idinka sheegi doonaa Do- markii ay dawladdu bixisay maalgashi samaysay seeraha aroori waa meelaha ugu badan xooluhu ay ee, xoolaha ama ha noqoto waktiga abaaraha lagu baxsado ama xoolaha la dhoofinaayo ee, ay ku sii nagaadaan waxaan wadnaa goobo tijaaba ah sida beer iyo oo caws aanu ka beerayno si aanu u beerno dhammaan somalilan aanu cawskii oo nabaadguuray aanu caws tijaabo ugu samayno dadkana ku dhiirigelina dawladduna ay samayso waxaan imika bilownoo kale mashruuca digaaga iyo hargaha iyo taamaha oo inoo socdo isaguna tijaaba marka soo kooba guud ahaan intaas waxa wey wixii aanu qabannay waxaa noogu jira qorshaha sanadka soo socda mashruuc ballaadhan oo ku baxayso lacag dhan saddex milyan iyo badh oo le somaliland development fund waa iska kaashadeen dawladda denmark iyo dawladda ingiriiska waxay somaliland ugu deeqday guud ahaan saddex sannadood ee soo socda ilaa lacag dhuqata lixdan milyan oo dollar yay ugu deeqday waa nooc ka duwan noocii hore ee lacagta hay-aduhu inoo siin jireen toos hay-adaha loo soo marin hay-adaha loo marin maayo dawladdu waama trust fund weeyaan waxay ka kaashanaya dawladda iyo iyo wadamadii deeqbixiyaasha oo halkii hay-ada inoo soo mari jireen toos deeqbixiyaasha iyo ay uga wada xidhiyaan dawladdu iyagoo inagu xidhay sida maamulkeena iyo xisaabaadkeena u wanaagsanaado lasii kobcin doono sanduuqa imika waxa ugu horreeyey wax bixiy waxa waa denmark iyo ingiriiska qaar kalena waa laga yaaba inay dhawaan wax kusoo darsaan sanadkan ugu horeeya ilaa lix toddoba meelood baa la siiya mudnaanta koowaad ay ka mid yihiin xoolaha beeraha biyaha waddooyinka kalluunka yaa la siiyey waxaa kaga soo beegmay wasaaradda xanaanada xoolaha saddex point five three point five milyan saddex dhibic shan milyan oo dollar oo lagu sameynayo labada holding ground ee ah qool caday iyo iyo aroori waxaa kaloo mashruuc saddex sannadood insha allahu tacaala soo socdo euda oo caanaa ay ku dhaxayso lix milyan oo dollar kaasna waxa weeyaan sanadkan insha allahu tacaala bilaabmaya sanadkan waxaan qaadan doonaa shaqaale cusub oo ilaa dhowr iyo soddono oo ah aan ahayn shaqaale dhakhaatiir ama ah dhakhaatiir ka soo qalanjabiyey jaamacadaha iyadana way noogu qoran yihiin insha allahu tacala waanu qaadanaa si aan usii kobcino awoodda xifadlayaasha wasaaradda xanaanada xoolaha mashruuca daweynta iyo tallaalka waa joogto ilaa afar shan goor oo daya sanadka noogu jira inaanu samayno daweyn iyo tallaal aan u kala bixin aan u kala dirino dhammaan deegaamada somaliland waxaanu aad ugu mahad celina hay-adda faw oo naga caawisa daweynta iyo tallaalka xoolaha waxaanu samayn doonaa insha allahu tacaala sanadkan marshal yaadka berbera xooluhu maray ka soo baxaan xerooyinka intayna dekedegaarin meel baa jira ay kusii yara nastaan si aan u xaqiijino haddaynu caafimaadka ilaa boordarka ilaa ka shaqayno maxjarka inta maxjarka udhaxaysa iyo inta udhaxaysa dekeda inaanu xaqiijino inaa intaa caafimaadkooda la ilaaliyo marka meeshaan waxaan doonaa inu ka samayno meel dekeda berbere u jirta iyo maxjarka inta udhaxaysa in xooluhu ay kusii hakadaan inta la raraayo waxaa noo diyaaray inaanu samayno saribada hilibka ee dhexe ee hargeysa iyo saribada hilibka ee burco waxaanu insha allahu tacaala ku samayn doonaa dhowr meelood oo aanu qorshayn doono weli aanase lahayn qorshayn dibudhiska xarumaha wasaaradda ee gobollada dalka oo iyadana lacag noogu jirta miisaaniyadda wax kanoo aanu diri doonaa iyadana sanadkan mobile teams aanu gaadiid kale ku biirin doono meelaha qaarkood sida caynaba oo kale oo meelaha noogu jira ayka ay ka mid yihiin intaas waxa waa briefing aan idiin soo koobay waxqabadkaygii wasaaradda iyo waxa noo qorshaysan insha allahu tacaala waynu u baahannahay runtii in dhammaanteen awood iyo arrinba aynu gacan ka siino dawladda iyo wasaaradda inaynu xoolaha kobint kobcintiisa aynu ka wada shaqo aynu u daalo dadweynaha iyo amaahsantiin wassalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu